bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan ramadaanul kariim meel walbo aad joogtaan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaana howada idinka leenahay akhyaartana dhegaysataa ay caawa talaado arbaca ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay afarta bisha abriil sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobada hadduu rabiidmo aynu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo warqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjirayaasha cusub ee dalalka jabuuti kanada iyo kuuba iyo soomaaliya oo muddo kadib ee dib u markaasi u soo nooleysay xiriirkii kala dhexeeyey waddanka kuuba caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa warar arrintaasi ku aadan qodobada kale aan idinla wadaagi doono waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalka soomaaliya oo ku dhawaaqday inuu bilaaban doono wejiga labaad howlgallada ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab iyo shir lagaga hadlayo ambaqaadida wejiga labaad ee dagaalka ka dhana al-shabaab oo maanta ka furmay magaalada muqdisho haddaba shirkaasi waxyaabihii lagaga hadlay ayaanu idiin soo baahin doonaa qodobada kale aan idinla wadaagi doono islamarkaasina aad caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doono ergeyga gaarka ah ee arrimaha somalilan u qaabilsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo la kulmay wakiilka midowda afrika waxyaabihii ay ka wada hadleen ayaanu idiin soo gudbin doonaa hadduu rabiidmo qodobadaas iyo kuwo kale waxay nagu soo kornay intaynu wareegga ku guda jirno ayaad caawa ka boga doontaan farsamadu waa jaaja mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka dalsan waa hagaag dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan mowjada heerka dheralkeedu yahay sagaashan iyo kow dhibic shan megaartis efamkaas waxaa naga maqli kara dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobollada kale fahmku uu gaaro meel walbo aad joogtaan habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay qeybaha ugu horeeyo ee barnaamijkeenna ayaanu ambaqaadi doonaa haddii aan ku bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka guddoomay safiirada cusub ee dalalka jabuuti kanada iyo kuuba ee soomaaliya loo soo magacaabay waxaana munaasabad ku qabsoontay madaxtooyada qaranka madaxweynuhu uu kaga gudoomiyey warqadahan aqoonsiga danjirayaashan kala ah mudane maxamed ibraahim yuusuf oo ah safiirka cusub ee dalka jabuuti mudane christopher thronil oo ah danjiraha cusub ee canada iyo john manuel rodriguez oo noqon doono danjiraha cusub ee dalka cuba u fadhin doono soomaaliya madaxweynaha ayaa danjirayaashan la wadaagay fariimo ay uga sidaan madaxda ama madaxweynaha ayaa waxa ay danjirayaashan la wadaageen fariimo ay uga sidaan madaxda iyo hogaanka dalalkooda iyagoo soo bandhigay dadaalka ay ku bixin doonaan xiriirka ay la wadaagaan dowladda iyo shacabka soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa danjirayaasha jabuuti canada iyo cuba waxa ay si gaara uga wada hadleen xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga dowladda federaalka ah ay la leeyihiin dalalkooda madaxweynuhu waxa uu xusay in soo celinta xiriirka dalka cuba uu ka turjumayo ka dhabeynta qorshihiisa soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la-ah dowladda cuba ayaa markii ugu horeysay safiir usoo dirtay soomaaliya tan iyo markii labada dal xiriirku ay isku jareen sanadkii kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii xilligaas oo soomaaliya ay dagaal culus la gashay etoobiya kuba oo xiriir shan sano jirsaday xilligaasi la lahayd soomaaliya ayaa toos ula safatay dowladda etoobiya waxaana safka hore ay uga jirtay dowladihii soomaaliya ku jabiyey dagaalkii zabanzabantii la oran jiray dowladda oo ay ugu horeyso ama dowlado ay ugu horeyso ruushka iyo kuba ayaa xilligaasi xiriirka waxa ay u jartay soomaaliya maadaama ay toos u soo galeen dagaalka iyaga oo garab siinaya ciidamadii etoobiya ugu dambeyntiina ku guuleystay inay soomaaliya ku jebiyaan dagaalkaasi sabansabantii saaxiibada caalamka ee soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey xiriirkooda soomaaliya uu soo wanaagsananayay iyadoo tanina ay noqon doonto taariikh cusub islamarkaasina ee muddo kadib ay soomaaliya dib u soo celisay xiriirkii ay la lahayd wadanka cuba kadib dagaalkii sabansabantii oo wixii ka dambeeyey aanu wax xiriir ah lahayn labada dowladood oo hagaag weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka wareega wararka dalsan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waad nagala socotaan gordha waxaan eegi doonaa shir ka furmay magaalada muqdisho kaasi oo lagaga hadlayo wejiga labaad ee dagaalka ka dhana al-shabaab hase yeeshee waxaan ka hormarinayaa goordhow caawa ciidamada booliiska soomaaliya waxay soo bandhigeen kooxo oo ay sheegeen inay ka shaqeynayeen qalqalgelinta amniga caasimadda ciidamada booliiska ee saldhigga degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir ayaa gacanta ku dhigay rag ku eedeysan burcadnimo kuwaasi oo dhac ka geysanaya isla degmadaasi gudaheeda iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan raggan oo gaaraya ilaa iyo saddex ayaa laba ka mid ah waxay ku hubaysnaayeen tooreeye iyo bistoolado caaga halka mid kalena uu watay ama uu waday mootabajaajta ay adeegsanayeen qoraal kooban oo laga soo saaray taliska qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir ayaa lagu yidhi ciidanka booliiska deegaanka daarusalaam ayaa gacanta ku soo dhigay saddex ka mid ah burcad hubaysan kuwaasi oo dhac ka geysanayay ee isla degmada dhexdeeda ayaa lagu yidhi qoraalkan lagu baahiyey taliska qeybta gudaha booliiska gobolka banaadir wareega ayaad weli la socotaan dhegeystayaal markan haddii aanu fiirinana magaalada muqdisho ee caasimadda dalka maanta waxaa ka furmay shir u dhexeeya soomaaliya iyo wadamada safka hore madasha soomaaliya ee dalalka safka hore ayaa maanta waxa uu shiru kaga furmay magaalada muqdisho shirkaasi oo lagu iclaamiyey wejiga labaad ee dagaalka ka dhana al-shabaab wadamadan safka hore laysku yidhaahdo ayaa waxaa qeyb ka ah wadamada ethoobiya kenya iyo jabuuti kuwaasi oo ay ciidamo ka joogaan soomaaliya ciidamadooduna ay qeyb ay ka yihiin howlgalka nabad ilaalinta ee soomaaliya kulankan ayaa waxaa looga hadlayay inta uu socdo isu dabaridka howlgallada dalka looga ciribtirayo waxaa loogu yeeray khawaariijta waxaana markaasi soo gabagaboobay wejiga koowaad ee dagaalka haatanna wejiga labaad sida loo ambaqaadi lahaa ayuu ujeedka kulankan uu ahaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabduqaadir nuur iyo oo ay garab fadhiyaan wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha iyo cadaaladda iyo wasiiru dowlaha amniga gudaha taliyaha ciidanka xoogga iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya ayaa maanta daah furay shirkani ugu horeyn waxaa hadlayo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabduqaadir nuur waa cabduqaadir maxamed nuur waxaa xigi doono wasiirka cadaalad waa wasiirada wasaaradaha cadaaladda iyo arrimaha gudaha iyadoo ugu dambeyntiina uu hadalka qaadan doono afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga oo isaguna dhinaciisu ka hadli doono waxyaabihii shirka soo gebagaboobay ee maanta lagaga hadlay
waxaan u fadhinnaa maanta inaan idinla wadaagno inuu bilaabanayo howlgalka xoraynta dalka wejigiisa labaad oo ay hogaaminayso dowladda federaalk soomaaliyeed waxaana garab nagu siin doona waddamada deriska maadaama howlgallada socda ay bilowdeen ay ku bilowdeen kacdoonka shacabka dowladda federaalkana ay la garab istaagtay wixii awooddeeda ahaa iyadoo hoggaanka howlgallada si buuxda ula wareegeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaa inoo bilaabanaya howlgalka xoreynta dalka wejigiisa labaad waxaana si hagar la'aana garab uga helnay dowladaha deriska ah iyadoo aan wax shuruuda lagu xirin taageerida howlgalka
waxa waaye waa waddadii waaye dariiqadii waaye hadafka loo adeegayaba goolku waa in adeeg la gaarsiiyo bulshada waaye dowladnimadu ka maqan tahay dhowr iyo toban sano dhowr iyo toban sano ay ka maqan tahay adeegaasu waa goolka ama yoolka eh, howlgalladan waxaana eh, ka mid ah kuwa hadda wasiiradan kaleeto oo saaxiibaday ah iyo aniguba aan ku jirno oo xasilinta la yidhaahdo oo ergeygeedu maanta halkan uu nala fadhiyo runtii marka waa howlgallo isu adeegaya oo ka bilaabanaya dhulka in cadowga laga qabto kadibna adeegii dadka la gaarsiiyo hadafku waa kaas Een, ma ahan een, howlgalladu in een, kama bilaabanayso kumana dhammaanayso cadowga meesha laga qaado laakiin howl wada socota oo shaqo dhammaystiran oo leh mataqaanaa maamul in loo dhiso in dib u heshiisiin loo sameeyo in garsoor loo sameeyo in een, maaragtay adeegyadii kale oo dhan oo shacabka inuu baxna la gaarsiiyo muddo ka oomanaa marka runtii maanta waxaan u fadhinaa caaradnimada iyo hoggaanka wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka arrintaas ay hoggaaminayaan Een, annaguna aan dowrkeennii inta kale ay wada qaadan doonto sida shacabka u qaatay aad iyo aadaan u bogaadinaynaa madashan soomaaliya iyo dowladaha deriska ah, isku duwidda howlgallada ciribtirka khawaariijta oo ka soomaali ahaan aan u tashanayno annagoo wada jirna dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyadii intii ay khusaysay Een, meeshaana taliska ciidanka iyo wasaaradda gaashaandhigu ay ku soo bandhigeen howlgalka iyo dhinacyada sheerka ku ah dadka wadaagga ku ah waa runtii arrin caafimaad qabta waan arkaynaa wasaaradda gaashaandhigu inay wasiiradii amniga la wada keenay oo joogaan halkan ee, dowlad goboleedyada inay halkan joogaan ayagoo qayb ka ah operationka oo aan lagu kala maalmin Een, oo soomaaliya wada jirta ee adduunkii kale qaabilayso oo kala qaybgeli lahaa howlgalkan marka arrin caafimaad qabta weeye waana inta hadda een, soomaaliya laga rabay mar hore inay gurigeeda iyadoo isku duwato ama dadka soomaaliyeed mas-uuliyiinta kala duwan heerarka kala duwan oo maamul inay ka wada qayb galaan marka runtii presentation iyo soo bandhig fiican buu ahaa anna waan soo dhaweynaynaa ka wasaarad ahaan qaybta aan ku leenahay na wasaaradda gaashaandhigga iyo kulli waa la wada shaqayn jiray wada shaqayn fiican ayaa naga dhexaysay Ee, dhulka la xoreeyo in serviska dowladnimada la gaarsiiyo iyo adeegyadii Een, waa laga maarmaan xalay waa arkayseen aadan imaal oo saddex bilood ka hor la xoreeyey say u iftiimaysay yacni shaqo la qabtay oo waxaa weeye taliskii saldhigii saldhigyadii booliiska ka furan maxkamadihii baa ka furan ee, biyihii baa loo hagaajiyey gargaarkii baa la gaarsiiyey degmadaas dadkeedii baa ku noqday yacni way dhab tusaale fiican bay u tahay deegaanimada la xoreynayo yacni saddex bilood ma dhicin meel ka hor la xoreeyey oo dhammaan adeegyadii ay u dhammaystiran yihiin marka shaqo fiican oo runtii xoogan baa la qabtay sidaas si la midana deegaamada kale oo dhanna saasaa looga shaqeeyey kuwa la xorayn doonana shaqadaa shaqo la mid ah ayaa u diyaarsan oo loo oo- oo- oo loo diyaar gareeyey marka waa mugdi ummad ka baxaysa mugdi oo nuur iyo iftiin u baxaysa oo la- iftiin bay u baxeen dadkii waa waa waa qiyaasi laayihiin internetkii waad ogtihiin xardheere markii la xoreeyeyba isbuuc kadib in internetkii iyo servicekii iyo adeegeedii ayadana loo loo halkaas loo geliyay marka taliska ciidanka waa meel kastoo aa gashaan waxaan u malaynayaa howlgalkan howlgal xoogan weeye soo socda oo runtii dowladaha deriska iyo ay ka qaybgelin yahay dad badan baa isweydiin kara maxaa dowladaha deriska keenay aniga berigii ugu dambeysay al-shabaab nabisugudda maraan joogay marka soomaalida laga soo reebo dadka labaad oo al-shabaab ugu badnaa waxay ahaayeen kenyaatiga kuwa saddex namber saddex dowladda ku jirtana waxay ahayd ethoobiya dadka ka yimid afar waxaa ku jirtay suudaan waa waagii ugu dambeysay haddana mar hadday marka al-shabaabkiiba shirka lagu yahay oo khatartoodii intay weerar halkan ka abaabulaan ay dowladaha deriska tegayaan oo canaasir mujrimiin ah oo dowladahaas ka yimid ay ku dhex jiraan waxay la tahay inay xaq tahay in ciidamadii dowladahaas iyo dowladahaasba inay xoog ku baxshaan inay ayaguna qayb ka ciyaaraan een, howlgalka lagu ciribtirayo waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado saaxiibadan dowlad goboleedyada halkan jooga wasiirada amniga aan u jeedo kaalin weyn baad ku leedihiin hawshaan iyo obrethonkan dhulka la xoreynayo waa dhulkii maamuladu ay ka telinayeen waxaa la ballaarinayaa ruqcadii iyo dhulkii maamulkaasaa la ballaarinayaa oo ciidankii iyo kulli iyo dowladdii soomaaliya oo dhan ay u howlgelaysaa marka kaalinta ugu ballaaran inay ka qaataan oo soo istaagaan oo abaabulka gaar ahaan hadda arrimihii halka lagu tilmaamay shacabka iyo abaabulkiisa iyo maamullada dhismahoodii iyo maaragtay bulshadaas een, horkaceeda waxay la tahay waajib saaran weyn inay tahay kaalintaas waa loo baahan yahay Een, aad baan shalay taliyaha iyo taliyaal xoogaa maaragtay waa la isweydiiyey kaalintaas xoogaa inaysan sidii la rabay aysan ahayn marka waxaan rabnaa kaalintaasna inay xooganaato Een, shacabka soomaaliyeedna guud ahaanba inay qayb ka ciyaaraan waa dalkii xoroobaya Een, diaspora ha ahaato ama kuwa gudaha jooga ha ahaato dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay qayb u ka ahaadaan dee dowladdiina sida la sheegay hormuud weeye ciidanka xoogga dalkanuna runtii wuxuu ku ammaanan yahay ee, iyo ciidamada la shaqaynaya oo macawisleyda iyo deegaamada ha ahaato waxay ku ammaanan yihiin in ayagoo keligooda ay maaragtay dhulkii ugu badnaa bilihii lasoo dhaafay sanadkaanba een, muddo toddoba siddeed bilooda inay halgan xoogan oo rajo geliyey in adduunkii kale xitaa uu nacaawiyo inay sameeyeen taliyaha iyo taliyayaasha kale ee fiildiga ku jira operation ku jira dhammaantood way ammaanan yihiin iyo dhammaan ciidamada dowlad goboleedyada ee ka qayb galay hawshaas madaxda dowlad goboleedyada laftoodu marka runtii aad iyo aad baan arrintaas u bogaadinaynaa ka wasaarad ahaanna Een, ah, annaga oo liid u ah xasilinta waxaan rabnaa meeshii la istaagaba m- inaan wax ka istaagno oo qorshahan sida militarily loo diyaarinayo inaan dhanka kalena u diyaargarowno een, xasilintii deegaamadaas la xoreeyey aad iyo aad baan u mahadsantiin بسم الله الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آم، maantay waxaa teendhada afisione ciidanka cirka xarunta ciidanka cirka kasoo lagu qabtay shir shirkaas oo uu shir gudoominayay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo ay ka soo qayb galeen wasiirka cadaaladda iyo garsoorka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiiru dowlaha amniga taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed een, wasiirada amniga ee dowlad goboleedyada ee, dalka ee, saraakiil kale iyo khubaro kale iyo waxgarad badan baa ka soo qayb galay maantay shirkan shirkaasu wuxuu bilaa- maantuu biloowmay wuxuuna socon doonaa saddex maalmood waxaana looga hadlayaa oo lagu falanqaynayaa laguna jaangoynayaa een, howlgalka lagula dagaalamayo argagixisada een, khawaarijta oo fayskiisa labaad oo hadda bilaaban doona oo ay iska kaashanayaan wasaaradda waga- wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogeeda dalka soomaaliyeed iyo ciidamo ka socda wadamada dowladaha dariska ah howlgalkaas oo dhammaan ka howl- ka- ka- ka- ka- ka- ka bilaabmi doona gobolada dalka iyagoo kaashanaya shacabka soomaaliyeed ama xoogaga difaaca shacabka soomaaliyeed iyo noocyada kale ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed howlgalkaasi een, maalin walba wixii shirkaasi laba maalmoodoo dambe soo socotuu socon doonaa wixii hadba talooyin iyo go-aanaha ka soo baxa waan la soo socodsiin doonaa howlgalku marka uu bilaawdana si toos ahan shacabka soomaaliyeed maalin walba dhacdadaas wixii ka soo faa'iido iyo natiijooyinka laga gaaray yaan lasoo kusoo la soo gudbin doonaa shirkaasu maantuu furmay saddex maalmoodna wuu socon doonaa qorshuhuna waxaa weeyaan in si degdeg ah looga xoreeyo dalka soomaaliyeed cadowga khawaarijta ee baabi'iyey shacabkayagii dulleeyey dalkayagii in sha allahu wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah shirkadda caalamiga hormuud 4 g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo evc balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormud hormud 4 g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
tagsi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay deg deg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid a asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kuleelka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakola qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kola warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiiday daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawaa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dub markaad tiraahda raaxaad ka dareenta oo durbo waad gamaadaa waa dig fadhiyada ka sii dareen dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaasheed dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubaay baa loo guglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshadda isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodoriyada kale ah furmadoobaha dubai vib medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodoriyadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shib iska leh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaleo ka sii badan warshaddu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarisalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka wareega ayaan isla joognaa guud ahaan caawa inta ayaan jecla inaan kusoo afmeero barnaamijka wareega wararka raadiyo dalsan ee muqdisho tan iyo kulanti dambo nabadgelyo